إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسigeenii toddobaatan iyo lixaad nooga bilaabanaya aayadda toban iyo saddexaad ee min suurati shuuraa qaala allahu tabaaraka wa tacaala sharaca lakum wuxuu alla iniin jideeyey min addiini diinta xaggeedana idinkaga jideeyey maa diinkii wasaa uu u dardaarmay bihi diinka nuuxa nabiyullaahi nuux iyo waladii diinkii awxaynaa aan u waxyoonnay ilayka adiga nabiga muxamedo iyo wamaakii wasaynaa aan u dardaarmay bihi diinka ibraahiima nabi ibraahim wa muusa nabi muuse wa ciisaa nabi ciise an aqiimu diina wahuwa diinkaas wuxuu ahaa an aqiimu diina diinta ooga walaa tatafaraquu fiihi hana ku kala teginnina kabura waxaa weynaaday calalmushrikiina mushrikiinta dushooda ku weynaaday maa diinka tadcuu aad u yeeraydo hum ayaga ilayhi diinkaad ugu yeeraydo allaahu alleh yajtabi asagaa dooranaa ilayhi ilaa maa tadcuu ilayhi waxa aad dadka ugu yeeraydo towxiidkaa man yashaau qofku doonuu u dooranaa wayahdi alla waa hanuuninaa ilayhi ilaa maa tadcuu ilayh kan aad dadka ugu yeerayda wuxuu ku hanuuninaa man yuniibu qofka u soo laabto u toobad keena wamaa tafaraquu ummadihii hore maysan kala tegin ilaa min bacdi maa jaa'ahum markuu u yimid ka gadaal ma ahane alcilmu cilmigii baqiyan liajli baqiyin gardarre darteed ayay u kala tageen baqyigaasoo baynahum dhexdooda ahaaday walowlaa kelimatun kelimad haddaysan jiri lahayn kelimadaasoo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay ilaa ajalin muddo intii loo gaaro u hormartay ajalkaasoo musama la magacaabay hadday taasun jiri lahayn laqudiya baynahum dadka waa la kala xugmi lahaa laqudiya waa la kala xugmi lahaa baynahum mushrikiinta iyo wa baynakum idinka muslimiinta ah wa ina aladiina kuwa uurisulkitaaba kitaabkii la dhaxal siiyey min bacdihim min bacdi haaulaa'i almukhtalifiin kuwii iskhilaafay ka gadaal lafii shakin shakiyay ku sugan yihiin shakigaasoo muriibin dareen qofka ku rida lafii shakin shakiyay ku sugan yihiin minhu min addiin diinkiiyay shaki uga sugan yihiin shakigaasoo muriibin qofka dareen ku rida allah subxaana wa tacaala aayaadkii darsigeennii hore u dambeeyey wuxuu ku soo tilmaamay sifaadda uu ilaah iska leeyahay taas oo keenayda alleh inuu noqdo midka xaqa u leh inuu sharci dejiyo sifaad alleh uu iska leeyahay oo u khaas ah oo cid lalahu aysan jirin taas oo keenayda axadka sifaaddaas leh inuu noqdo musharica sharci dejina bal aayaadkii casharkii hore dib u milicsada oo ka soo bilaabanayay am ittakhaduu min duunihi wliyaa maxaa ka dambeeyey faallaahu huwa alweliy ilaah asagaa gargaara ah wax alla ka sokeeyood caabudaydaan gargaar ma awoodaan mana gargaaraan allaa gargaaraa waa sifo wa huwa yuxyi lmowtaa kuwa dhintay asagaa nooleeya waa sifo uu leeyahay cid lale aan la arag asagaa iskale wa huwa calaa kulli shayin qadiir waa sifo kale asagaa iskale cid lale ma jirto wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah wax alla waxaad isku qabataan oo shay ah xugunkiisa allah iskale oo allah loo bandhigaa xugunka asagaa iskale cid kaleoo xugun loo bandhigaa ma jirto daalikum ullah rabbii asagaa khaaliq maalik mudabbir asagaa ah waa sifo shanaad calayhi tawakaltu axadka lagu tiirsado weeye waa sifo lixaad wa ilayhi uniib waa midka loo laabto loo toobadkeeno waa sifo toddobaad faatiru samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dololyaalka waa midka ayagoon wax jira ahayn wax jira ka dhigay oo khaaliq oo mukhtarica ah waa khaaliq asagaa abuuray waana mukhtaricoo asagaa bilaabay ayagoon wax jira ahayn waa sifo sideedaad jacala lakum min anfusikum aswaajan waa min alancaami aswaajan dadkan banu aadanka asagaan nuucyaalkan kala duwan ka dhigay oo rag iyo dumar sidaas inay ku tarmaan oo ku farcanmaan oo ku bataan xoolihiina nuucyaal kala duwan ka dhigay oo hal iyo rati iyo sac iyo dibi iyo ri iyo orgi iyo lax iyo wan asagaa ka dhigay oy sidaas ku bataan waa sifo sagaalaad yadra'ukum fiih yeelidda uu idinka yeelay lab iyo dhadid ayaad ilaahay idinku firdhiyaho idinku badiyaa laysa ka milihi shay waa sifo tobnaad wa huwa asamiicu albasiir waa sifo koob iyo tobnaad lahu maqaalidu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka qasnadahooda inuu asagu haysto waa sifo labiyo tobnaad yabsudu risqa liman yashaa qofkuu doono inuu risaaqadda u waasiciyo wayaqdiruu uuna ku ciriyo kuu doono waa sifo labiyo tobnaad innahu bikulli shayin caliimu wax walba waa mid og waa sifo afariyo tobnaad tii horaad saddexiyo toban ahayd wax walba mid og waxa hadda la joogo waxa maslaxaddu ku jirto maanta wixii la soo dhaafay waxa soo socda waxa qarni kadib imaan doona waxa toban qarni kadib imaan doona waa midka yaqaan sifaadaas hal sifo oo ilaahay lala leeyahay ma jirto intaasoo dhan waxay muqadimo u sii tahay sharciga inuu dejiyo oo uu xalaaleeyo oo uu xarimo oo uu xukunka asagu dejiyo inuu yahay waxiidka sifadaas iska leh oo xaqa u leh oon cid kaloo lu jirin kadibaa sharcigii la keenay waa kana sharaca lakum ilaah wuxuu idiin jideeyey min addiini diinta xaggeeda wuxuu idinkaga jideeyey maa shaygii wasaa ilaah uu u dardaarmay bihi shayga nuuxa nabi nuux waxaa idinka ummatul muxameda sharci laydinkaga dhigay oo laydiin jideeyey diintii nabi nuux ilaahay uu u dardaarmay oo uu u jideeyey tii laftirkeedii waladii diinkii oo waxayna aan waxyoonnay ilayka adiga nebi maxamed aan kuu waxyoonnay waa nabigii ugu horreeyey rususha bacda aadam nabi nuux nabigeenna moxamedana waa kii ugu dembeeyey rususha iyo ambiyada calalitlaaq cala alitlaaq kii ugu horreeyey iyo kii ugu dembeeyey nuux waa awalu rasuul maahan awalu lambiyaa awalu lambiyaa waa aadam laakiin awalu rasuul oo dad ilaahay beeniyey la yidhi dadkaas u tagay diinta u sheeg nabi nuuxa ugu horreeyey nabiyoo dhan iyo rasuul oo dhanna cala alitlaaq nabigeenna maxamed ah u dembeeyey labadoodiiya uu soo qabtay allah subxaana wa tacaala haddana saddex kale alla ku daray wamaa diinkii wasaynaa aan u dardaaranay bihi diinka ibraahiima nebi ibraahim wa muusaa nabi muuse wa ciisaa nabi ciise saddexdaas marka lagu daro labadii waa shan nabi shantaas waa shanta la yidhaahdo qowlka mashhuurka ah ee jumhuurtu ay mareen ululcasmiga waa shanta la yidhaahdo aayaddan ilaahay baa ku jamciyey waxaa kaloo ilaah ku jamciyey subxaana wa tacaala fii suurati alaxzaab waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuuxin wa minka nabi maxameda laga bilaaba ugu dembeeyey wa min nuuxinna waa kii ugu horreeyey rususha wa ibraahiima waa muusa waa ciisa bna maryam marka labadaas aayadoodaa shantooda si gooniya loogu sheegay shantaas waa shanta la yidhaahdo ululcasmiga shantooda isku diinan u waxyoonnu ilahay lehy subxaana wa tacaala diin waxiida ay ahaayeen diin waxiida ayuu ahaa dhammaan oo waa maxay waxaa loola jeedaa nabiyaalka dhammaantood shanta kaliya maahan dhammaan rususha alla soo diray diinta asalkeeda way ka midaysnaayeen oo ah tawxiidka oo hadda aayaddaanu shanay sheegtaye aayad kalaa rabbulcaalamiin ku caddeeyey shantan la sheegay kaliya inaysan ahayn ee dhammaan rusushoo dhan diintoodu waaxid ay aheed oo rabbulcaalamiin wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin hadda ka hor nabi moxamedow hortaa rasuulba sooma dirin min rasuulin waa nakira fii siyaaqi nafyi oo minna lagu daray weliba sila ah taasoo kale nas ay ku tahay cumuumka rasuul la soo dirayba ma jiro ilaa hadduu jiray nuuxii ilayhi waxaan u waxyoo jirnay annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun macbuud cibaado mudan oo in la caabudo xaq uluhu ma jiro aniga maahane aniga ay caabuda saasuu alla leeyahy subxana wa tacaala dhammaan rusushii la soo diray waxay ka midaysnaayeen oo ilaah la soo wada diray ilaah keligiis in la caabudo shirkigana laga soo horjeesto waana aslu diin taasay ka midaysnaayeen welidaa saas daraaddeeda nabiga sala allahu calay wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim wariyeen min xadiidi abi hurayr uu wuxuu yidhi naxnu macaashira alambiyaa annaga haddaan nahay kooxda jamaacada nabiyaalka owlaatu callaatin waxaan nahay carruur isku aabbaahoo kale owlaatu callaat carruur isku aabbaahon isku hooyahaynoo kalaanna diinunaa waaxid diintaydu waa mid saasuu yidhi nabi maxamed sala allahu alay wasalam carruurta isku aabbaha way wada dhasheen nasabku waa waxiid waa waxiid haddana wax ayay ku kala duwayn waa laba hooyo nabiyaalka diintooda usuusheeda waa waxiid oo tawxiidka waa mid haddana furuucday ku kala duwan yihiinoo kan in loo xalaaleeyaa dhacda nabigii hore wax ka xaaraan aha sharaca lakum min addiini maa wasa bihi nuxun waa sidaas marka waxa weeyaan diinta usuusha nabiyaalka dhan waa isku mid xagga tawxiidka oo hal ilaah in la caabudaa lala soo wada diray laakiin furuucda way ku kala duwanaa karaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan mid kasta oo rususha ka mid ah waxaan u yaallu ilahay ilay shariico iyo wadda u maro oo furuucda way ku kala duwanaayeen qaar badanu laakiin usuusha midaas aheed maxay ahayd diinta loo waxyooda nabyaalka meel qayb waan ogaanayoo allah sheegoo aayaddaa suuratulambiyaa ilaah ku sheegay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun walaqad bacana fii kulli ummati rasuula an icbudullaaha wajtanibu daaquut alle keligiis caabuda daaquudka ka fogaada waa aslu diin aayaddan alla waa ku sheegay waa kanaa ilaa wuxuu yidhi an aqiimu diin an aqiimu diina laba icraaba ku bannaan in laga bedelo maa wasa mafcuulkii sharaca sharaca lakum ilaah wuxuu iniin jideeyey minadiini diinta xaggeedana idinkaga jideeyey maa shaygii wasaa uu dardaarmay bihi shayga bihi shayga nuuxa nabi nuux an aqiimu diina diinta ooga aan idin jidayn waa in halkaas laga bedelo waxaa kaloo dhihi kartaa waa khabarun limubtadain maxduuf khabara weeye mubtada loo soo qadaraa macnaheeda waxa weyn an aqiimu diina wahuwa diinta rusushaasoo dhan aan u dardaarannay oon u waxyoonnay waxa weeye an aqiimu diina diinta ooga walaa tatafaraquu fiihi hana ku kala teginin waa kaasa dhammaan rusushii ka soo bilow nabi nuux ilaa nabigeenna muxameda sala allahu calay wasalam diintii loo waxyooda maxay ahayd wa huwa diintaas wuxuu ahaa an aqiimu diina diinta ooga alle keligiis wada caabuda idinkoo midaysan oo mid waxiida ah walaa tatafaraquu fiihi hana ku kala tegnina idan halkaas waxaa ka caddaaday siduu yidhi xaafid ibnu kaiir allah inuu u dardarmay allah inuu u dardaarmay jamiica alambiyaai calayhim asalaam bil'tilaafi waljamaaca inay isku dumaan oo ay mid noqdaan ilaahay sidaasu u dardaarmay bil'tilaafi waljamaaca inay isku dunmaan oo ay midoobaan saasaa alla u dardaarmay wanahaahum wuxuun alla ka reebay dhammaan rususha can aliftiraaqi waalikhtilaaf inay kala tagaan iyo inay iskhilaafaan sidaas weeye sida uu yidhi xaafid makatir dhammaan diinu rusul waa sidaas an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiih idan marka qofka muuminka waa inuu fahmaa diinu ambiyaa oo ay ka midaysnaayeen inuu ahaa ummadda muslimka inay midowday mid noqoto maxay ku midoobayaan ma sida gaalada u midoobayaan oo ilaah uu yidhi subxaanahu wa tacaala taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata waxaad u malayne inay kulansan yihiin qulubtuna waa islacnade waa kala tagsanta siyaasad ahaana loo midoobi tega xulafaa la samaynaa sidaas guud ahaan aan iskugu xirnaan la leeyahay qof walbaana wixiisa gooniho waa isla midba midka kalu hoos ka lacnada maahan saas waxaa la rabaa in loo midoobo waa maxay in la mideeyo usuusha diinta oo nabyaalku ku midaysnaayeen alle keligiis in la caabudo laguna caabudo dariiqiisi mas'aladii laysku khilaafana sida xal aan soo marno ilaahayna baray loo xaliyo loo xaliyo wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah mar hadday usuushaas diinta laga midoobo oo ictiqaadka ay dadku xambaarsan yihiin iyo usuusha ay ka indilaaqayaan ay mid noqoto midnimadu waa iska imaanayba waa qasab bariga maaha markaa mar hadday dadku isku muctaqad noqdaan oo caqiido waxiida ay yeeshaan qof walba qofka kale waa jeclaana ayadoon cidna isku keeninoo isbahaysi loo samayn uma baahno isbahaysi waaba iska imaana waa qasab maxaa yeele qofka ugu caqiida adiga ma nebcaa karto haddaad qayr leedahay maba nebcaa karti waad jeclaane waa noocaas laakiin waa in qofku haddana taas cagsigeed ogaadaa diinu lkufaar waalmushrikiin dhammaan gaalo wa khaasatan mushrikiin diintoodu inay tahay tafaruq taas waa inu ogaada nebi moxamedna uu beri ka yahay tafaruqaas oo ilaahay weyne subxaana wa tacaala muxuu yidhi walaa takuunuu min almushrikiin ha ka mid noqonina gaalada sifadooda ilaahu noo sheeg gaaladaad nooga digaydo min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun waa kuwa diintoodii kala geeye kooxa kooxaha iyo ururada noqday ee xisbi walbaaba ku faraxsan yuhu leeyahay aniga hanqaltag iguma jiro waa hayaa wax aan la meel tago oon ilaahay ku sugdo waana ku faraxsan uu leeyahy kuwaas way kuwa laydinkaga diga walaa takuunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican waa nahyi mar kalena allah subxaana wa tacala suuratulancaam wuxuu ku caddeeyey beri inuu nabigu ka yahay ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kuwa diintoodii kala geeyey ee kooxa kooxaha noqday lasta minhum ka mid matid aduu nabi maxamedow beri aad khata nabi maxamed beri uu ka yahy lasta minhum soo ma jeedi asalkoodii sidaasuu ahaa haddana kuwa nool gaalada waa sidaas oo wadogsoontiin gaalada asal waxaa u ah nidaamka xisbiyada badan iyo tafaruqa tafaruq oo waddan kasta oon xisbiyo badanoo iska soo hor jeedaa aysan ka jirin waddankaas waxay leeyihiin wax nadaamu kama jiraan iyo wanaagnin iyo horumar asalkiina saasay kuwii hore u qabeen alla u sheegaa kuwa hadda joogana saasay u qabaan haddaba taas marka ma dhici karta annagoo islaam sheegayna inaan dariiqaas qaadno oon idhaahno dariiqa xisbiyada badana saxdiya ma dhici karto ma dhici karto waa inuu qofka muuminka ogaado diinu lambiyaa waxa weeyaan alitilaaf walijtimaac wa diinu lkufaarna waa aliftiraaq walikhtilaaf waa inuu saas ogaadaa iftiraaqa laga digayana laba waa isku mid macnaha labadaba waa laga digayaan ula jeeda labadaas waa maxay ikhtilaafka siyaasiga ah oo nidaamka xisbiyada badan la yidhaahdo oo siyaasad ahaan ayadoon caqiide lagu kala tegina dhowr urur oo iska soo horjeeda la noqona saasa loo tartamaa laleeyahy marka qofkii arkay ayaa arki kara waddamada ay ka jiraan waddan muslim ee akhlaaq iyo diin leh marka xisbiya laga sameeyo halka bile ololo doorasho ay ku jiraan fasaadka ka dhaca tobannaan sano laguma islaaxi karo waxa weeye inta qolo kastaa munkarkooda soo bandhigato oo qolo kasta xumaantooda soo bandhigto oo qolo kasta qolada kale say u lacnaad leh ka shaqaydo ayaa sharoo dhan ay kacdaan markaasaa konton sano waxa la islaaxinaya bilay ku burburi karaan hamoodin inay tahay waxa weeyaan caqiidada kuwa isku khilaafa kaliyu inay shar yihiin nidaamkan xisbiyada badanoo dimuqraadiga lafkiisu waa shaydaan kale bal waa aslu diin lkufaarba maa waa wax diin ka indilaaqaya xataa laftarkiisu haddii caqiidadii laysku khilaafana waa shar marka ictiqaadka iyo tafaruqa muctaqadka ah iyo midka siyaasiga ah ee qururada layskaga soo horjeedo laysku dilaa labada mid islaamka ogolyaha ma jirto islaamku wuxuu ogol yahay caqiido waxiid ah iyo manhaj waxiid ah kaasoo ku dhisan cala alkitaabi wasunna calaa fahmi saxaaba siday saxaabada u fahmeen siday taabiciyaalku u fahmeen dariiqadaas ku dhisan islaamku taasuu dadka ugu yeedhaa qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi kabura waxaa weynaaday cala almushrikiina mushrikiinta waxaa ku weynaaday maa shayga tadcuuhum nabi maxamedow aada ugu yeeraydo ilayhi shayga oo mina tawxiidi ah waxuu nabigu ugu yeehaa dadka waa tawxiid kaasaa ku weynaaday gaalada oy qaada waayeen oy la yaabeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida in haadaa la shayun cujaab ay yidhahdeen waa yaabeen ma maantuu yidhi wixii ilaaha mid ha laga dhigo wal arrin lala yaabo maxamed waa la yimi saas yidhahdeen gaalo aaday ula weynaatay aaday ula weynaatay kabura waxaa ku weynaaday cala almushrikiina mushrikiinta maa shayga tadcuuhum aad ugu yeerayda ilahi xaggiisoo min atawxiidi ah allaahu alle yejtabi asagaa dooranaa ilayhi halkaa loo celin maa tadcuuhu ilayhi maadiya loo celin waxa aad dadka ugu yeeraydo tawxiidka asagaa u dooranaa man yashaw qofku doono ilaahay weynaa qofku doono inta doorto oo wuxuu waafajinaa tawxiidkaas aad dadka ugu yeerayda inuu qaato asagaa ilaahay waafajinaa wayahdi alla waa hanuuninaa ilayhi ilaa maa tadcuuhum ilayhi waxa aad dadka ugu yeeraydo tawxiidkaa ilaahay wuxuu ku hanuuninaa man yuniibu qofka u soo laabta ilaahay ku tiirsada ilaahay u khuduuca qofkaasa ilaahay hanuuninao waafajina wamaa tafaraquu maysan kala teginuu ilaah yidhi subxaana wowda waxaa loo celin sida ugu feecan umamu lambiyaai almutaqadimiin ilaa nabiyaalkii o dhan a laga soo hadlay min awalihim ilaa aakhirihim ayaa laga soo hadla macnaha shana laga soo qabta markaas waxaa loo celinaa marka tafaraquu umamulambiyaai almutaqadimiin sidaa uu aqwaasha uu soo guri ay uga mid tahay alimaamu alqurdubi wamaa tafaraquu maysan kala tegin ummadihii hore ee kutubta la siiyey oo ahlu kitaabkii ka mid yihiin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigii markuu u yimid ka gadaal maahane ka hor maysan kala tegin markii cilmigii u yimid oo dariiqii in la qaadaa ay waajibka aheed la caddeeyey oo ay ogaadeen in la iskhilaafoo la kala tagaa xaaraan inay tahay oo ay ogaadeen in la midoobo laysku yimaadaa waajib inay tahay xujadii markii sidaas ugu oogantay kadib ay kala tageen marka waxa weeyaan waxay ilaahay ku caasiyaan calaa cilmin marka ayagoo og inay alla caasinayaan maxay u kala tageen maadaama ay og yihiin dariiqa waxiidka ah in lagu midoobaa waajibka tahay maxay u kala tageen ilaahay baa noo sheegay cillada wuxuu ilaahay yidhi baqiyan liajli baqiyin gardarra daraaddeed baqiyigaasoo baynahum dhexdooda ahaaday way isku gardaroodeen baqyigana suuratuljaafiyan kusoo sharaxna oo baqiyiga waxay tahay dadkoo dhan waajib waxaa ku ah dariiqatulambiyaa diintaas waxiidada ah ee ilaah uu u jideeyey rusushoo dhan ee alle keligiis ha la caabudo diintuu soo dejiyeyna ha lagu caabudo ummadoo dhan taasaa waajib ku ah qofaa bidca la imaana qofkaas wey qofka baqiyiga wada maxaa yeeley inta bidca la yimaadu leeya hana laygu soo raac baqiyiga qofkaasaa wada labo waxaa kaleetoo baqyigu ka imaanaya huu yidhi alimaam taqiyuddiin oo horena waan u soo naqlinay nuquushii iyo maraajicdeedii suuratuljaafiye markaan maraynaye mararka gabal waxaa kaloo baqyi ka yimaada uu yidhi ahlu sunnihi oo yay baqyiga ku samaynayaan ahlulbidci ahlulbidciyay baqyiga ku samaynaya waa dulmiyu waana xaaraan oo say ugu samaynayaan intay mudneeyaan intay mudnaayeen ka badanay ku leeyihin oo maalan bidcaduu marmaray waxay tahay xoogaa bidca fudud oo aan aad u weynayn tii weynayday ka dhigaan amase bidcadooda waa bidca mufasiqa waa bidca faasiqnimo keenayda markaasay tagfiirinayaan waa dulmi waa baqi taasna waa dhacdaa hu yidhi saddex waxaaba dhacduu yidhi shaekhulislaam ibnu taymiya oo baqiga ka mid ah ahlu sunnihii gobol ka mid ah ahlu sunno kale baqyi ku samaynay ahlu sunnihii gobol ka mid ah nuquushoo dhan xaggan kusoo sheegay ahlu sunnihii gobol ka mid ah ee ahlu sunno kale baqyi ku samaynaa le waa mubtadic taasuna waa baqyi iyadoona ikhtilaafay keenay maxaa yeele qofkiiyo ahlu sunna haddii la yidhaahdo ahlulbidacaad tahay waxa weeyaan hal ku aaday la qofka bidcoolaha war ahlulbidacaad tahay nusxiyay u tahay inuu ka soo laabtaa la rabaa bidcada dadka kaleetana oo ahlu sunnaha iyo dadka kalena nusxiyay u taho inay ka digtoonaadaana la rabaa qofkaan ahlulbidaca in la sheego asaga danay u tahay maxaa yeele waa loo sheegaa inuu lunsan yahay dariiqa ku soo laabaa la leeyahy qofkan kaleeto oo toosanna asagana nusxiyay u tahay waa ka digtoonaana laakiin qofkii ahlu sunnaha haye toosnaa marka la yidhaahdo ahlulbidiciyaa tahay asagii dulmiyay ku tahy ilaa ma ahane dulmiyay ku tahy dadkii kaletana dulmiyay ku tahoo dadkii ka faa'iidaysa laha waa laga celina marka dulmigu waa baqi marka saddexdaas ayuu u qaybiyey taqyidiin ilaahay weynaha xifdi ilaahay weyna jannadaha ku abaalmari marka baqiga saddexdaas qaybood ayuu khulaas ahaan noqona walowlaa kelimatun walowlaa kelimatun kelimad haddaysan jiri lahayn ilaahay yidhi kelimadaasoo sadaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay ilaa ajalin muddo intii loo gaaro u hormartay ajalkaasoo musaman la magacaabay haddaan taasu jiri lahayn la qudiya baynahum waa la kala xugmi lahaa ayaga iyo wa baynakum idinka dhexdiina waa laydin kala saari lahay oo ciqaabka lagu soo dedeji laha tanna waa maxay macnaheed macnaha waxa weeye ilaahi weynaa subxaana wa tacaala ayaa horay waxaa uga hormaray kelima oo qadariya kelimad qadar ah oo ilaahay uu qadaray addoommadan inuu u sugo xisaabtoodana maalinta qiyaamaha la oogo oo aan cadaab isti'saaliyo weliba ummatul muxamed dadkii nabiga loo soo diray ee weliba beeniyey cadaab dabar gooyo oo kulli hal marasima inaan lagu sallidin a ilaahay horay u qadaray horeyaa ilaahay waxaa uga hormartay in loo sugayo ilaa qiyaamo la gaaro oo cadaab hal marasima aan lagu sallidayn taasaa ilaahay hore u qadaray mar hadduu ilaahay u qadaran hadda qadarka ilahay wax laga bedeli maa tii unbay noqone marka haddaysan dhici lahayn in horay ilaahay u qadaray in loo sugo oo maalinka qiyaamaha markay gaaraan la xisaabiyo haddaan taasu dhici lahayn ciqaabkaan hadda ku soo dedeji lahayn markaasaa laydin kala saari lahaa oo idinkana mu'miniinu nasriga keligin laydin sii lahaa kufaartana idinkuu joogaa hal mare la damaari lah oo la cirib goylah walowlaa kelimatun kelimad haddaysan jiri lahayn kelimadaasoo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay ilaa ajalin muddo intii laga gaaran u hormartay ajalkaasoo musaman la magacaabay ilaa muddo la magacaabo ilaahay agtiisa ka magacaabanoo qiyaamaha ah in loo sugayo oo aan ciqaab iyo cadaab halaag ah oo ayagaa dhan hal mara sima aan lagu sallidayn taasaa hormartay haddaan taasu jiri lahayn laqudiya waa la kala xugmi lahaa baynahum gaalada iyo wa baynakum idinka dhexdiinna waa laydin kala xugmi lahaa hal maraha inta ciqaab lagu soo dedejiyo ayaa faasila laga dhigi lahaa khilaafkii ummadihii hore iskhilaafeen ee nabiyaalka dhaxlay cirib xumadii uu keenay ilahay noo sheegaa waana cirib xumada uu maanta ku hayo ummadayade fiiriyaba ilah wuxuu idhi subxaana wa ina aladiina dadkii uuriuu la dhaxal siiyey alkitaaba kitaabka min bacdihim min bacdi haaulaai almukhtalifiin kuwaas iskhilaafay ka gadaal dadkii kitaabka ka dhaxlay ee ka dambeeyey lafii shakin shakiyay ku sugan yihin minhu kitaabkii minhu halkaa loo celin min addiini aladii wasa allaahu bihi nuux diintii ilaahay nabiyaalka u dardaarmay ayayba uga sugan yihiinba shaki maxaa dhacay haddee kuwii hore cilmiga lahaa baqiyay sameen ayagaa iskhilaafay kuwii dambe waxay dhasheen ayadoo kooxu halkaas ka qayliyaydo oy leedahay diinkii waa sidaan sidaanaana xaqa jannana dariiqaasaa taga ilaahay laga cabsada la soo wada qaado qolo kalena xagga ka qayliyaydo leeyihin war qoladaas ka ilaaliya war yaynin fidnayn war waa maftuuniin war waa ahlu dalaal war iska diga qolo kalena xagga ka qayliya waxay leeyihin labadooda laba shaydaan way annaga ogi annagana soo raaca ummaddii dambe saasay timi marka ummadaas dambe shakiyayba ku dhasheenba sidaas darteed wuxuu hi cabdiraxmaan naasiru sicdi kitaabka qaaliga ee tafsiirka taysiiru kariim araxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan wuxuu yidhi ikhtalafa salafuhum baqiyan wa cinaadan salafkoodii ummadahaas wuxuu isku khilaafay baqiyi gardarro iyo wacinaadan madax adayg ayagoo xaq u cad yahay ay iskhilaafeen markaasu wuxuu yidhi fa ina khalafahum khalafkoodiina ikhtalafuu shakan wartiyaaba kuwii dambood kuwaas ka dambeeyey oo khalafkooda ahaa waxay isu khilaafeen shaki mid walbaa miduu ka shakisan yaho diinkii saxda ahaa ayaa laga shakisan yahy mid walbaa wuxuu isleey waa halkan kuwii hore baqiyi iyo cinaaday isku khilaafeen xaq waa u cadda kuwii dambena maxay isku khilaafeen oo khalafkooda ahaa shaki iyo irtiyaab sidaasaana dhacayda maanta dadka iskhilaafsan iyo kooxaha in badan oo ka mid ah waa ka daacad waa ka daacad diin badanna ma baran wakti badanna diin uma ogola inuu barto waxa weeyaan mid kastaana microfonu la qaybi markaasuu leeyahay dalaal wey inta kale janna haddaa rabto halkaas soo mar haddii kaleetana meelaha adoo wareega naarta kugu cunto markaas imtixaan uu haystaa marka waxaa la rabay qofkii caqli leh inuu yidhaahdo war maanta waa lays haystaa soo maahan waxa laysku haystaana janniya naar kanaa naara dariiqiiya iyo ma ahana waa janno soo ma ahan war wax kale igu kaadi aan ogaada horta dariiq xaqa saasaa la rabi qofka hadduu dareen leey oo qiimo ay la leedahay jannada oo ay culays la leedahay naartu waxaa la rabay marba haddii layiskhilaafay inuu marada dhexda ugu xirto inuu ogaado diinul ambiyaa iyo wax aan ahayn inuu kala ogaado saasaa la rabi laakiin ayadiioo halkaas laysku haysto oo midna leeyahay war waa dariiqii naarta ka carara midna leeyahay waa kii jannada kusoo orda uu leeyahy wallahi waana la iskhilaafay wadaadadii khilaaf un uu leeyahy wax weynba lama ah marka taas waa ay imaan darro runtii waxayna tusaydaa qofkaas aakirada rumaysnaanta uu rumaysan yahi inay daciif tahay daciif inay tahay marka shaki ayay ku sugan yihiin waina aladiina dadkii uurisulkitaaba kitaabka la dhaxal siiyey min bacdihim min bacdi haaulaa'i almukhtalifiin kuwaas iskhilaafay ka gadaal la fii shakin shakiyay ku sugan yihiin shakigaasoo muriibin dareen ku rida qofka minhu maxay shaki uga sugan yihiin minhu min addiin aladii wasa allaahu bihi nuuxan waman bacda waxa weeye diintii ilaah u dardaarmay nabi nuux iyo rusushii ka dambeeyey ayay shaki uga sugan yihin maxaa yle shakigay dhaxleen falidaalika falidaalika laba meelood baa lagu ishaara daalika tawxiidkaas oo rusushoo dhan ku midaysnaayeen fadcu dadka ugu yeer waxaa kaloo lagu ishaaraa falidaalika diinkaas ambiyadoo dhan ilaahay u jideeyey waana isku macno maxaa yeelay tawxiidka ayuu ahaa diinta ay ka midaysnaayeen ambiyada dhammaantood marka falidaalika daalikada waxaa lagu ishaaraa waa tawxiidkii waa diintii ilaah uu dardaarmay nuuxan iyo waman bacdahu min alambiyaa taas weeye falidaalika diinkaas fadcu naasa dadka ugu yeer wastaqim toosnow adna kamaa umirta sidii laguu faray walaa tatabic ha raacin ahwaahum dadka nafafyaalkoodu waxay jeceshoo bidaca ah ha raacin waqul waxaa tidhaa aamantu waa rumeeyey bimaa diinkii ansala allaahu alla soo dejiyey min kitaabin oo kitaab ah wa umirtu waxaana lay faray an liacdila inaan cadaalad ka sameeyo baynakum dhexdiinna allaahu alle rabbunaa waa khaaliqeenna maaligeenna ah wa rabbukum idinna waa maaligiisa maaligiinna idinna waa maaligiinna lanaa annaga keligeenu noo sugnaadeen acmaalunaa camalyaalkayaga walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum camalyaalkiinna laa xujata laa iiraada xujatin xujo isku soo aroorin baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna ma ahaanin allaahu alle aa yajmacu kulmi doona baynanaa dhexdeenna yowma alqiyaama waileehi xaggiisaana almasiiru noqoshadu ahaata xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi aayaddan waxay kulansataa toban jumlo toban kelimo wuxuu la jeedaa toban jumlo oo jumlo walbaaba xugun gooniya ka hadlayda toban xugun oo kala duwan qur-aanka aayad lamiduhu kuma jirto ilaa aayatulkursiyi maahani aayatulkursiyina waa sidaasoo kale iyadoona toban xugunay kulansataa oo mid mid ku xigan xihan aan la arag aayaddaanuna toban xugun oo xugun xugun ku xihan uusan jirin midka ka horreeya mid walba kuma xirna waa xugun gooniya waa xugun gooniya waa toban isdaba taalla aayatulkursiyina waa nuucaas wey xaafid ibnu kaiir falidaalika xukunka ugu horreeya waxay tahay falidaalika diinkaas ilaah uu u dardaarmay ambiyada fadcu dadka ugu yeer ey fadcu naas dadka waxaad ugu yeertaa tawxiidkaas halkaas marka maxaad ogaatay xukunka ugu horeeya qof kasta ee diin ilaahay dad ugu yeeraya waxa ugu horeeya ee la rabo inuu maro waa maxay ummadda in tawxiid loogu yeero shirkina looga digo ummadda in tawxiid loogu yeero tawxiidku waa kala geynaa iyo walaalayaal sax maahan taas tawxiidku ummadda waa muda waa midayna waa midayne mideeda kale ummaddu hal meedda waa jecesha qofka xoogaa u dul mara oo aan masalada ku dhalaalin aaday u jecel yihin waa shiikh fiican khilaafaadka iyo balaayadaas lama tuso ay leeyihin aaday u jecelin dadku laakiin qofka mas'alada siday tahay hadduu u sheego aaday u dhibsanayaan laakiin bilaahi calaykum bal hal miiaal fiiri adoo tv shaqaba oo feeraha maalo ku fadhido dhakhtarkii laguu geeyo ee ku yidhaahda wax weyn ma qabta hargab yar oo qabaa waxa yara barsmol bal siiya waan kugu ogaya ogow feeraha in maalo ku fadhidee bilaahi calaykum ma naasixa ma kuu nasteexeeyey ninkaasu mase waa ku qiyaan ya sidaas weeye wadaadka kule war shirkiga ka cara waxa weye naasixkaasa ah oo cudurku meeshuu ka jira taabanaya barta cudurku ka jiro war cudurku intaasu leegya war yuu kugu weynaan war ha ku dhiman war naara had ku gelay shirki haddaad ku dhimato qofkaasaa naasixa amaa adood waxa weeye shirki xambaarsan qofka ku yidhahda bala weyn ummaddaan ma qabtee shirkiga iyo quraafada iyo waxaad ka daba wadaan ka daaya ummadda waxa weyn ummaddan sonkora halkaas fadhida kaliya in lagu qasay rabaan sonkor bakeeri rinjiyaho sonkor hoos fadhida weeye in lagu qasa u baahan fiiri weeye bilaah u fiirsada hadalkaas wallaahi san nasteexo ahayn qof waxa weeyaan tv shaqaba in la yidhahda hargabaad qabtay efee baraya ma aha ma aha qof shirki iyo quraafo xambaarsan in la yidhaha bala weyn ma qabtide wax yaraa kaa dhiman oo waxoogaa wax yar waxoogaa ummadda yaan la fogaynin waa arrintaas waa khiyaano waa khiyaano cilmiya waxa weeyaan qofkaasuna naasix kuma ah naasix waxaa kuu ah qofka belada inta inta laagta kuu sheegay adugu ama ka digtoonow oo iska dawey cudurka ama waxaw iska wada cudurkaaga laakiin naasix waxaa kuu ah oo kuu dadaalaya oo qayrka kula jecel qofka cudurku intuu leegyahay miisaan saxa kugu siinaya kaas weeye kaas weeye marka ilaahay oo looga cabsado marka koow diinteenna waxa weeyaan waxay tahay falidaalika fadcu tawxiidkaas diinu ambiyaa ah ummadda ugu yeer waa kow ka labaad wastaqim toosnaaw kamaa umirta sidii lagu amray allaah sow ilaahnimo uma rumayn sida lagu amray ugu toosnow waa inaad wax kasto alla iyo rasuul sheegaan siday tahay u caqiidaydaan waa in wax kasta oo alla iyo rasuul sheegaan oo ay la khabrayba siday tahay waa inaad u caqiidaydaan wax kastoo alla iyo rasuul amraan siday tahay waa inaad u qaadataa wax kastoo alle iyo rasuul diideen siday tahay waa inaad uga hartaa alle nimo maadaama aad u rumayda inuu ilaahay xaqaa yahay ku toosnow marka ha ka been sheegi ku toosnow waa xukunka labaad xukunka saddexaad walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum kuwaas mukhtalifiintaah gaalada iskhilaaftay hawadooda ha raacin diin ma hayaan gaalada ha raacin diin iyo khayr midna ma hayaan waa masalada kaleeto wax khayra oo hayaan welidaa saas daraaddeed waad aragteen salafku waa kuwa yidhaahda ahlubidaca ahlulahwaa maxaa yeele diin maahan waa wax naftoodu iska jeclaatay kadib ay ka diin dhigteen marka mukhtalifiinta rususha khilaaftay bidacda iyo hawada ay la yimaadeen ha raacin ha raacin waa xukunka saddexaad xukunka afraad waqul waxaa tidhaa aamantu waan rumeeyey bimaa diinkii anzala allahu alla soo dejiyey oo min kitaabin kitaab ah tamiis ka dhig ama min kitaabin kitaab xaala uu yahay dhig wax alla wixii alla soo dejiyo kitaaba waa rumeeyey diinulambiya waa sidaas kulli waxa weyaan diin kufaarta mid walba kitaabu beeniyaa amaa dadka muslimiinta dhammaan kutubtii alla soo dejiyey waa inaad wada rumaydo hadduu qofku kutubtoo dhan rumeeyo hal mid diido waa gaal muslim maaha marka kutubtii alla soo dejiyey dhammaan waa inaad rumaydo kii ugu dembeeyeyna waa inaad ku socoto ood ku dhaqanto ilaa asagaa lagu nasakay ilaahay dhammaan soo dejiyey aa yidhi kuwii kole ha la joojiyo kan ugu dambeeya ha lagu soco marka waa inaad taas tiraa kaasuna waa xukunka afraad xukunka shanaad ilaah wuxuu yidhi waxaa tiraa nabiyow wa umirtu waxaa lay amray liacdala inaan cadaalad sameeyo liacdila inaan cadaalad sameeyo baynakum dhexdiin inaan cadli ku sameeyo xukunka cadlina ma jiro ilaa ilaahay kitaabkiisa maahan iyo sunnada nabiga sala allah alay waslm wax cadliya adduunka kama jiraan ilaa kitaabka alle maahane marka qof kastoo ilaahay rumaysan waxaa la rabaa inaad cadli samaydo cidda aad kala xukmaydo caruurtaada markaad kala xukmaydo zawjooyinkaaga inta ilaah mas-uulka kaaga dhigay haddaad ka sii weyntoo laba xukunto unug haddaad u talido tuulo haddaadba hadda awooddaadu gaartay gobol dhanba haddaad sii gaartay meesha dowladdan iyo daldhan haddaad gaartay inta aad mas-uulka ka tahay berri qiyaamaa lagugu weydiinaa wa umirtu liacdala baynakum cadaalad inaan ku sameeyo kaasuna waa xukunka lixaad kan toddobaad wuxuu yahay allaahu alle rabbunaa waa annaga maaligga iska kaanna leh wa rabbukum idinna waa maaligiinna maaligga iska kaanna leh na abuuray na milkiyey na maamulaa waa allah cid kale ee na maamusho annaga ma jirto oo nagu tasarufta oo qofkay doonto disha kay doono noolaydo kay doonto cisayda kay doontona dullaydaa ma jirto kaasuna waa xukunka waxa weeyaan sideedaad xukunka toddobaad weeye kan sideedaad wuxuu yahay lanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaalkeenna walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday gaalo acmaalukum camalyaalkiinna annaga camalkeennaan leenahay oo ah ilaah keligiis ha la caabudo idinna camalkiinna aad leedihiin oo shirkiga iyo kufriga ah saas weeye taas waxay ku macno tawri xaafid ibnu kaiir macnaheeda waxa weeyaan beri aan idinka nahay sida ilaah uu yidhi wain kadabuuka faqul lii camalii walakum camalukum antum berii'una mima acmal wa ana berii'un mima tacmaluun waa in qofka ilaah rumaysta gaalada ka bara'a qaata bara'ana macnaheedu waa nacayb iyo collaytan nacayb iyo collaytan waa inuu gaalada iyo diinkoodaba nefcaadaa oo uu shirkiga iyo eelkiisaba beri' ka yahay xukunka kaleeto xukunka sagaalaad wuxuu yahay laa xujata laa iiraada xujatin macnaha laa xujata laa khusumata baynana wey doodu dhexdeenna ma taal macnaha muran aan wax laga faa'iidayn ma is waxa dhexdeenna ma yaalo wey laa xujata laa iiraada xujatin xujo in laysku soo arooriyo baynanaa annaga muslimiinta ah iyo wa baynakum idinta gaalada dhexdeenna ma ahaanin ma ahaanin waxa weeyaan wax xujo isku soo aroorin ah xaqu waa cadyahay soo raaca dadna raacinna beri aninkanna xukunka ugu dambeeyo tobnaad allaahu alle aa yajmacu soo kulminaa baynanaa annaga muslimiinta ilaahay iyo idinkaba baynanaa markaan waa muslimiin iyo gaalo dadkiio dhan wey allaahu alle aa yajmacu kulminaa baynanaa dhexdeenna weyleey xaggiisaana almasiiru noqoshadu ahaata toban xugun oo kala duwan wey waladiina dadka yuxaajuuna doodayoo murmaya fillaahi fii diin illaah ilaahay diintiisa ka murmaya min bacdi mastujiiba lahu alla markii la ajiibay ka gabaal xujatum dadkaas xujadoodu daaxidatun waa midii burtay cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay ku burtay wa calayhim dushoodana waxaa ahaaday qadabun caro walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun adag allaahu alle alladii waa midka ansala soo dejiyey alkitaaba kitaabka bilxaqi xaqnimo xaaluu ku dheehan yahay waalmiisaana cadligana alla waa kii soo dejiyey wamaa yudriika maxaa ku ogaysiinaya nabiga suubanow lacalla saacata saacadda qiyaamaha waxay mudan tahay qariibun mid dhow inuu yahay yastacjilu waxaa degdegsadaa bihaa saacadda qiyaamaha oo yidhaahda waa goorma iyo halla keeno aladiina dadka laa yuuminuuna aan rumaysnayn bihaa saacadda qiyaamaha waaladiina dadka aamanuu qiyaamo rumeeyey mushfiquuna waa ka baqaan minhaa saacadda qiyaamaha wayaclamuuna waxay og yihiin annahaa saacaddu alxaqu shay sugan inay tahay alaa baraaruga ina aladiina dadka yumaaruuna ka doodaya fi saacati saacadda qiyaamaha la fii dalaalin baadiyay ku sugan yihiin dalaalkaasoo baciidin xaqa aada uga fog ilaah subxaanau wa tacaala haddana wuxuu nooga warramayaa dad waxaa jira mar kasta markii xaqa la caddeeyo oo tawxiidku caddaado oo sunnadu caddaato oo dad badanoo tawxiidkii sunnada qaataan dad muranka keena oo shubahaad u aruuriya oo isku daya dadkii alle keliya caabudahay inay ka soo celiyaan dad saasoo badanaa jira taasaa ilaahay nooga warramaa waxay abaal ilahay agtiisa ku leeyihin qofka u soo jeedaya afar iyo labaatan saac inuu shubhooyin aruuriyo inuu kutub allifo inuu maanta o dhan wax jamciyo asagoo raba inuu ka soo hor jeesto alla keliya hala caabudo oo waxaa ceeb agtiisa la'ah weyn ilaah keligiisa hala caabudo taasaa ceeb la'ah taasaa dhib la'ah taasaa dalaal la'ah taasuu la dagaalamaa fiiriya bal qur-aanka ilaa wuxuu yidhi subxaana waaladiina dadka yuxaajuuna doodaya filaahi fii diin illahi ilahay diintiisa ka doodaya waa goorma min bacdi mastujiiba lahu ilaah markii la ajiibay ka gadaal maxaa loola jeedaa bal xaafid ibnu kasiir fiiri ey waxaa loola jeedaa yujaadiluuna almu'miniina mu'miniintay la doodayaan almustajiibiina lilah ee ilaahay ajiibay dadkii ilaahay rumeeyey ilaahay waxiday diinulambiyaa qaatay diintii nabiyaalka ee ahayd alle keligiis ha la caabudo dadkii qaatay rasuulkii rumeeyey dadkaasay la doodayaan maxay ula doodayaan liyasuduuhum camaa salakuuhum min dariiqi اlhuda inay ka celiyaan dariiqay qaadeenoo hanuunka ahaa oo yidhaahdaan ilahay cid kale waa loogu dari karaa dhib male waaba fiican tahay ayadaaba laysku hubaa inay yidhaahdaan taasay rabaan kuwaasa abaalkooda ilah sheegay ilah wuxuu yidhi subxaana xujatuhum dadkaas xujadoodu daaxidatun ay baadilatun waa midi burayda wey xujadoodu meel gaarime konton kitaab o diinuka calaa khadar soo qor adilatulistikaaa qor kuwo kale ku sii dar meel gaarime ilaahay baa burina wax kasta oo loo qoro oo loo allifo oo loogu dadaalo ilaahay cid kale in cibaado loogu dari karo waxa weeyaan waa baatil ilaahayaana burburinaya ilaahay baa burburinaya waxaana ilaahay barakaynayaa tawxiidka iyo sunnada marka waktiyuu kaaga lumin kitaabaa la helay daliilaa la helay in ilaahay qayrkiis la tuugi karo waxba kaasu qiima ma leh waxba lama soo helin waxa weeye yuusan wakti kaaga lumin yuusan wakti kaaga lumin ninaa shiikahaa kitaab meel ku akri jiray kitaab uu meel ku akri jiray marka wiilu u akriyaa wiilku waa nin muwaxid oo sunnada yaqaan iska caamiyo kitaabka naxwaha ka akristaa waa u yimid markaas wuxuu niiho warmaandhow kuwii xunkaa beejaqabayaalkii a waxay leeyihin ilaahay keligiis hala tuugo ilaahay qayrkiis lama tuugi kara leyin bal ii soo raadi kitaab ilahay qayrkiis in la tuugi kara dhigacay uu yidhahda markaa waa iska cabsaa ardago markaas wuxuu yidhahdaa sheekow anigaba horay iigu qabsadeenoo waa waaye markaasuu yidhah soo raadi waa la helaa soo raadi u yidhi saan u waday markii dhowr un bilood la joogo maalinka dambe yidhi ar waa helay ar midaan helay kiin waxa weeyaan uu qoray kii nasrulmu'miniin kiiyaan helay nasrulmuminiin odaya soomaaliya meeshan ku dhinta waa dhexe qoray nasrulmu'miniin hoole ilaahay qaybkiis baa la tuugi kara laa ilaaha ilaa anta yaa rab waxaasuu raadina afar iyo labaatan sac wadaad un meel ku qoray waa la tuugi karaa maxay tari intaas intaas waxba tari mayd waxta iskaga baabi'in hana u dirin ardada meel laga soo raadiya iyo meel xaqa midna jirta baadil wey waxaasu acuudu bilaahi kuu raadina marka waxaas wakti laguma lumiyo waxaasuu adaa ku baaba'aya waxaasu meel ma gaaraydo sababtoo ah war waa diinulambiya alla kaligiisa la caabudo war alla keliya hala tugo waa diinulambiya war la dagaalanka iyo niyaysiga aad niyaysto iyo juhdiga aad galaydo inaad burido taasaa dembiya ara alla laga helaa taas marka ha raadin dadna ha u dirin wa calayhim korkooda waxaa ahaaday khadabun caro caro alla dushooda ahaatay dadkay la doodaya alla keliya ha la caabudo caro ah ilaahayaa dushiisa ahaatay walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun adag allaahu alle alladii waa midka ansala soo dejiyey alkitaaba kitaabkan qur'aanka ah bilxaqi xaqnimo xaaluu ku sugan yahay kitaabkan allaa soo degsaday asagaa ilaalina asagaa naasir u ah asagaa xifdina sidaas waa inaad ogaataa walmiisaana cadligana allaa soo dejiyey miisaanka halkan cadliga loola jeedaa sida mujaahid iyo qataada iyo qayrkood ku fasireen horaan noogu soo sharaxnay suuratulxadiid markaan maraynay marka ilaahay cadligana asagaa soo dejiyey qofka muuminka wixii alla soo dejiyey oo cadli ku magacaabay taas waa inaad ka diin dhigataa waa inaad ka sharci dhigataa waa inaad asaga ku socotaa dastuur kale ha ku bedelan iyo sharci dejin kale wamaa yudriika maxaa ku ogeysiinaya nabiga subanow lacalla saacata saacadda qiyaamuhu waxay mudan tahay oo dhici karta qariibun mid dhow inuu yahay waxaa dhici karta qiyaamihiiba inuu dhow yahayba oo dad badan qiyaamuhu ku dul dhaco ayagoo ku mashquulsan waxaan ilaahay agtiisa waxba ka anfacaynin wuxuu idhi xaafid ibnu kaiir lacalla saacata qariib saddex macnay ku sugan tarkiibun fiihaa in adduunyada inta layska daya jacaylkeeda aakhirada la jeclaado aakhirada in la jeclaado oo acmaasha saalixadaa la diyaarsado wa tarhiibun minhaa in laga boqo saacadda qiyaamaha haddana oo wixii carada alle iyo cadaab alle keenaya laga cararo wa tasiidun fi dunyaa adduunya jacaylkeeda in laga tago oo laga zaahido saddexdaasay keenaydaa aakhira jacayl aakhira ka cabsasho adduunyada jacaylkeeda la iska daayo taasaa la rabaa qofka muuminka inuu intaas inuu ka faa'iido aayadda ilaah wuxuu idhi subxaana yastacjilu waxaa degdegsadaa bihaa saacadda qiyaamaha aladiina dadka laa yu'minuuna aan rumaysnayn bihaa saacadda qiyaamaha dadka aan saacadda qiyaamaha rumaysnayn oo aan aaminsanayn dadkaasaa degdegsadaa dadkaasaa waxay yidhaahdaan mataa haadaalwacdu in kuntum mataa haada alwacdu in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaydaan waa goorma qiyaamaha la sheegaya goormay dhacaydaa dadka aan rumaysnaynaa degdegsada waladiina dadka aamanuu rumeeyey bihaa saacadda qiyaamaha macnaha ayaa ugu jirta meesha waladiina dadka aamanuu rumeeyey saacadda mushfiquuna waa ka baqaan minhaa saacadda qiyaamaha way ka cabsadaan wa yaclamuuna waxayna og yihiin annahaa saacadda qiyaamuhu alxaqu shay sugan inay tahay xaqa waxaa la ihahdaa al-shayu haabit shayga sugan oon shakiga lahayn alaa baraaruga ina aladiina dadka yumaaruuna murmayoo doodaya fi saacati saacadda qiyaamaha kow doodaya la fii dalaalin baadiyoay ku sugan yihiin dalaalkaasoo baciidin xaqa aada uga fog allaahu alle latiifun waa mid turid badan bicibaadihi addoommadiisa u tirid badan yarsuqu alla waa risaaqa man yashaau qofkuu doono wa huwa alle alqawiyu waa mid xoog badan alcasiisu waa mid qaalib ah man qofkii kaana ahaada yuriidu mid doonaya xarfa alaakhirati aakhira falashadeeda nasid waan u siyaadaynahu ilaa yidhi lahu qofkaas fii xarfii falashadiisa waman qofkii kaana ahaada yuriidu mid doonaya xarfa dunyaa adduunyada falashadeeda nu'tihi waxaan ka siinaynaa nu'tihi waxaan qofkaas siinaynaa minhaa adduunyada wax ka mid ah wamaa lahu qofkaas umana sugnaanin fil aakhirati aakhira dhexdeeda min nasiibin wax nasiib ah uguma sugnaanin am lahum ma waxaa u sugnaaday kufaarta shurakaa'u kuwa ilaahay wax la wadaaga shurakadaasoo sharacuu u jideeyeen lahum kufaarta min addiini diinka xaalu ka mid yahay maa shay lam ya'dan uusan fasixin bihi shayga allaahu alleh walowlaa kelimatulfasli kala saaridda kelimadeedu haddaysan jiri lahayn laqudiya baynahum dhexdooda waa la kala saari lahaa oo waa la kala xukmi lahaa wa ina aldaalimiina kuwa mushrikiinta ah lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun jir ka xanuujiya taraa waad arkayda nabiga subanow addaalimiina mushrikiinta mushfiqiina xaalo ay ka baqayaan mimaa kii kasabuu ay shaqaysteen wal xaal ayay ka baqayaan huwa waxa ay shaqaysteen abaalkiisu waaqicun bihim dushooda uu ku dhacayo waaqicun bihim uu ku dhacayo waladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan fii rawdaati iljannaat jannooyin beerahooday ku sugan yihiin lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaaluu ahaaday daalika kaas la soo sheegay oo jannooyinka ah huwa alfadlu waa fadli fadligaasu alkabiiru weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala tanna wuxuu nooga warramayaa ludfigiisa iyo dhimrinta uu addoommadiisa u dhimriyo latiifka laba shayba waa la yidhahdaa turidda oo waxa weyn raxmadda wax middeeda xeesha dheerle ilaahay uu addoommada gaarsiinayo iyo waxyaalaha aad u qiradaya ilahay inuu xog ogaal u yahay allaahu alle latiifun waa mid turid badan bicibaadi addoommadiisa u turid badan oo raxmaddiisa si aan la dareemayn iyo si la dareemayaba u gaarsiiyo addoommada ayagu meelays iyagoon dareemayn meelay ka timid aan garayn ayuu raxmaddiisa gaarsiiya maxaa yaele koonka tasarufkiisiyuu leeyahy koonka maamulkiisi maadaama uu leeyahay sida uu qofkan raxmaddiisa ilaahay u gaarsiinayo qof gara kale ma jiro isagaa ilaahay keligiis gara kara qaabka uu u gelinayo allaahu alle latiifun waa mid turid badan bicibaadihi addoommadiisa u turid badan yarsuqu waa risaaqaa man yashaau qofkuu doono turiddiisa iyo ludfigiisa waxaa ka mid ah dadka inuu risaaqo oo qoriba risqigaas uusan qofna ka halmaamayn quraanjada ciidda ku dhex jirta iyo midka waxa weeyaan dhulka kor maraa qof uusan ka halmaamayn makhluuqaadka dhammaantood wa huwa alle alqawiyu waa mid xoog badan oo aan waxa weeyaan wax uu ka caajisa aysan jirin wa huwa alle alqawiyu waa mid xoog badan alcasiisu oo qaalib aho waxa asagu uu doono waa meel mare cidda uu la doono inuu risaaqo sidaasuu risqi u helo qani u noqona kuu doono inuu ku ciriiriyo waxa uu doona waa meel marayaan haddana ilaah wuxuu nooga warramay subxaana dadka waa labo qof himmadiisa iyo fakarkiisa waa adduunyu un bes qofna himmadiisa iyo fakarkiisu waa aakhiro dadka labadaasay asal u kala yihiin qof asaga dhan murugadiisa waa aakhiro siduu cadaab uga badbaadi lahaa siduu janno ilaahay u geli lahaa siduu alla raalli uga noqo lahaa siduu cadaada ilaahay uga badbaadi lahaa siduu darajaad sare aakhiro u gaari lahaa darajaad sare siduu ugu guulaysa lahaa qaar dadka himadooda gabalaa wuxuu ku fakeraa saabiqiinta aad noqotid maahan cadaabka un ka badbaad dadku waa kala himad sarreeya qofna un mar haddaad naar ka badbaadi laheeduu jooga asna waa fiican yaha laakiin meeluu joogaa waa la kala sarreeya qofna waa saabiqiinta u tartama inuu saabiqiinta ka mid noqoda uu rabaa oo uu dadaala dadna waxa weeyaan himadoodo dhanba waa adduunyo cabdu dinaar wey waa dirham hadduu maanta uu helo khalaas sidii adduunyadiisu ku halaagaydo ayadu shiikh u yahy ayadu waxa weeyaan siyaasi u yahy ayadu caaqil u yahy ayadu ganacsade u yahy ayadu dad u yahy ayadaas u dooda sida adduunya u hagaago aakhira darta ha gubato dantiisa maca dadkii marka labadaas nuuc ayay kala yihiin labadaas nuuc ayay kala yihiin ilaahay weyna marka labadooda abaalkoodu noo sheega ilaa wuxuu idhi subxaana man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonaya xarfa alaakhirati aakhira falashadeeda beer aakhira inuu fashuu rabaa aakhira camal aakhiruu rabaa himadiisaaba ah yuriidu wey iraada laga cabiro iraadada waxa weye waa niyadiisa hamigiisoo dhan waa sidee ilaahay raalli kaaga noqdaa see alla kuu jeclaadaa see ilaahay caradiisa uga badbaadaa himadiis waa saas nazid lahu fii xarfihi qofkaas falashadiisa waa u siyaadaynahu ilaahay waa u siyaadaynaa waa la xoojinaa ilaahay baa taageeraa ilaaha gacan qabanaa ilaahi weyna markuu camal saalixa shaqaysto toban goor u labanlaabin qaar toddoba boqol u laalaabin qaarna ka badan marka ilaahay baa taageeraya qofkaas waman qofkii kaana ahaada yuriidu mid doonaya xarfa dunyaa adduunyada falashadeeda iraado kale male himo kale male niyad kale male asaga dhan niyadiisu waa maxay waa adduunyo hadduu helo waa faraxsan waa guulaysta hadduu waayana waa hooge isaga wax kale male ilaah wuxuu idhi subxaana nu'tihi qofkaas waa siinaynaa minhaa adduunyada wax ka mid ahaan siinaynaa maaha intuu doonay wamaa lahu umana sugnaanin fil aakhirati aakhira dhexdeeda min nasiibin wax nasiiba waa gaal wey waa gaal wey min nasiib maxaa yeelay minta waa sila meeshaan minta isimkay ku jirtaa nasiibina waa nakiro nakirada marka ay waxa weeyaan min silaa la geliyo nafyina ka horeeyo waxaa la yidhahdaa nasay ku tahay cumuumka wax nasiiba ha yaraado ha badnaado ee wax nasiiba aakhir helima qofaan wax nasiiba aakhiro ku lahayna gaalkaa ka jiro macnaheeda waxa weeyaan qofkan hamigiisoo dhan adduunyo noqdo oo icraad kulli ah ka jeesta diinta si toosu uga jeesta diinta laa yatacallamuhu walaa yacmalu bihi mana ku dhaqmayo mana baranayo wax hima uma leh himadiisa iyo murugadiisao dhan waa adduunyo qofkaasu waa qof muslima maaha waa kaafir aakhirana wax nasiiba kuma leh wax nasiiba ha yaraata badnaata aakhira kuma leh saas weeyaan weliba xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi aayaddan waa iska idlaaqan tahay waxaa qaydaya aayadda suuratulisraa oo aayaddan maxaa la yidhi nu'tihi waa siinaynaa qofkaas minhaa adduunyada wax ka mid qof kasta ee aakire ka jeesta adduunyo u shaqaysta ma la wada siinayo ma la wada siinayo aayaddaas aad u sii caddayday oo aayaddaas alle muxuu yidhi man kaana yuriiduulcaajilata qofka doonaya ee iraadadiisa iyo hamigiisa dhammu tahay adduunyadaas degdegayda cajalnaa lahu waan u dedejaynaa fiiha adduunyada dhexdeeda maa nashaau intii annagu aan rabno maahan intuu isagu rabo aaqiru nacay adduunyadah loo cantoobiye maaha intaan rabnaan siinayna ilaahay in alla inta adduunya doona ma la wada siina xoogaa xoogaa maya ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala lima nuriidu kaan rabnaana siinayna dadka adduunyada u go'ay ayagiyaa la kala saaraa qaara ilaahay wax siinaa qaarna asagoo baranbarada cunaayay ka caddahay oo gaalu iska baktina oo dis afkii loo saaray soo ma jeedi waxa weeyaan maahan hadduu un adduunye aad haddaad diinta nacdo in laguu cantoobayo ha u qaado ha u haysan ilaah wuxuu leeyahay man kaana yuriidu alcaajila qofka adduunyada degdegayda doonaya cajalnaa lahu waa u dedejaynaa fiiha adduunyada maa nashaaw intaan annagu rabno weliba mid walba siin mayna lima nurudi kaan doonaana siinayna weliba marka kuwa adduunyada kaliya u go'ay qaybna waa la siina xoogaa qaybna asagoo adduunyada u go'o aakire ka tegaan disna la siinay markaas adduun iyo aakhire ka hooga noocaas wey adduun iyo aakhire ayuu ka hoogaya welidaa sidaas daraaddeeda ayuu ubay bnu kacab wuxuu yihi nabigeenna suban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi bashir haadihi alummata bisanaa'i waalrifca ugu bishaaree ummaddan sarrayn inay kor noqonayaan ummatu maxamed waxaad ugu bishaaraydaa waa nasri watamkiin ilahay inuu gaalada uga gargaarayo dhulkana la makaninayo watamkiini fi lardi faman camila minhum camala alaakhirati bidunya qofka waxa weeyaan adduunyada camal fala oo sameeya acmaashii jannada lagu geli jiruu samayna waa qur-aan barashadii waa cilmigii waa cilmiga dadka la baro waa jihaadkii waa salaadii waa xajkii acmaashii jannada lagu gelayuu samaynaa muxuu samaynaa lidunyaa inuu adduunyo ku helo dhaqaale adduunuu ku rabaa waana tii jannada lagu raadi jiray qofka nuucaasa lam yakun lahu filaakhirati min nasiib wax yar oo nasiiba aakhira kumale acmaashii ilaah loogu dhowaa jiray ee janno lagu raadin jiray qofka adduunye ku raadiyey aakhiro ka taga intaas aakhiro kumale oo nasiib meesha marka waxaa ka caddaatay qofku hadduu aakhiradiisa u shaqaysto murugadiisu aakhiro tahay adduunyadana saad ahaan uuga shaqaysto taa sharci waa ogoli ma diidayo taa isagoo og waxaa loo abuuray inay tahay aakhiro oo ay mustaqbalkii tahay oo u fakeraya inuu adduunyadiisa dariiq xalaala uga shaqaysto ilaahi weyna ma diidin ha ma diidin laakiin maxaa la diidayaa murugadaadi iyo hamigaaga iyo fakerkaaga inaad halkan iskugu geedo taas wey waxaa la diidaya waana midaas midda dalaalka ah ila wuxuu uhi subxaana am lahum mushrikiinta ma waxaa u sugnaaday shurakaa'u kuwa ilaahay wax la wadaaga oo asnaam ah oo cibaadada alle la leh ma taasay leeyihiin gaalo shurakadaasoo sharacu u jideeyey lahum mushrikiinta min addiini diinta xaggeeda maa shay lam ya'dan bihi illaahu ilaahay uusan fasixin ma taasay haystaan ilaahay weynaa subxaana wa tacaalaa aayaddan wuxuu ku inkiraa kuwa samaystay sharciyaal oo raacay sharciyaalkaasun ilaahay fasixin jidaynna sharciyaalkaas waxaa jideeyey shayaadiinu linsi waljinni uu yidhi xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi ey hum hum kuwa halkan alla ku inkiraa waa yaa waaye hum ayagu laa yattabicuuna waa kuwan raacin maa sharca allahu laka nebi maxamed oo diinta adiga alla kuu jideeyey oo min addiini alqawiimi diinta toosan ah bal yattabicuuna waxay raacayaan maa sharaca lahum waxay jideeyeen shayaadiinu shayaadiinuhum shayaadiintooda yayyihiin shayaadiinta sharciga dejidaa min aljinni waalinsi waa shayaadiinta jinniga ah iyo shayaadiinta insiga ah dhammaan qof kasta oo jideeya oo dejiya sharci khilaafsan sharciga alla soo dejiyey qofkaasaa la yidhaha shaydaan waa shaydaan hadduu jinni yahay hadduu insi yahayba qofka dejiya sharciga alla soo dejiyey sharci aan ahayn oo min taxriimin xaaraamtinimayn ah min taxriimi maa shay ayuu xaaraamtinimaynaa xaramuu ay xarimeen shayaadiintaas wixii shayaadiintaasu yidhahdaan waa xaaraan xaaraan weeyu leey calayhim korkooda waxaa ka mid a sida suuratulmaa'ida insha allah waan ugu tegi doonno min albaxiirati wasaa'ibati waalwasiilati waalxami xoolaha gabal ka mid oy sii dayi jireen oon la rarayn oon la maalayn oo ay sanamyaalkooda waxa weeyaan ay ku raalligaraynayaan oo ay u sii daayeen taasna waxaa u jideeyey waxa weeyaan shayaadiinulinsi waljin ayaa u jideeyey ee ilaahay ma jidayn taasaa ka mid a taasaa ka mid a waxaa ka mid ah wa taxliili ilmaytati waddami waalqimaar in la in la xalaaleeyo waxa baktiyey dhiigga qamaarka taasaa ka mid ah oo waaba ka doodi jireen mushrikiintu waxa weeyaan xoolaha baktiyey in la cuno waa ka doodi jireen oo muslimiintu markay yidhahdaan waa xaaraan mushrikiintu waxay dhihi jireen neefkan allaa dilay midka la gowracayna idinkaa qalay horma waxaadna leedihiin wixii alla gowracayna waa xaaraan waxaan annaga banu aadanna gowracnayna waa xalaal waxaasad noogu sheekaynayda saasay dhihi jireen markaasa aayad qur-aan alla soo deji walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismuullah wa innahu la fis wa ina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wa in adactumuuhum innakum la mushrikuun fiiri ilaa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ha cuninina waxa markii la qalayay aan magaca lalagu sheegin cunidda la cunaa waa daaca ka bax ilaahay daacadiisa laga baxay muranka aad arkaydaan shaydaana u soo waxyooday si ay idinkula doodaan markaasuu ilaahay yidhi wa in adactumuuhum haddaad gaalada ku addeecdaan taxliilka iyo taxriimka mushrikiinatiin inakum lamushrikuun wain adactumuuhum inakum lamushrikuun wuxuu yidhi maxamed ulamiinu shinqiidi adwaa ulbayaan fii iidaaxi lqur'aan bilqur'aani baxi aad u fiican oo qofka daalimka inuu akriyo ku habboonu aayaddan ku sharxay aadna u dheer baxigaas marka aayaddaasa ka mida aayadaha uu keenay marka suu waday wuxuu yidhi aayaddan waa fatwa rabbi alcaalamiin rabbulcaalamiin fatwo uu soo saaray weeye qof kasta ee kufaarta ku addeeca xalaalaynta iyo xaaraamtinimaynta sharci dejinta qofkaasu inuu mushrig yahay waa fatwa rabbialcaalamiin qofka muuminka waa inu saas ogaada sababtoo ah sifaadda alle ee sharci inuu dejiyo xaqa u leh wax yaroo ka mid a haddaan soo sheegnay lama koobi karo waa badanta laakiin in yar casharkan ku bilownay soo maa allahaasa xaq uleh inuu xalaaleeyo allahaasa xaq uleh inuu xarimo allahaasa xaq uleh inuu ummadda sharci u dejiyo ay ku socdaan allahaas waa alle cadli ah maslaxad asaga danuhu kama gasho ummadan maslaxa ka fiirsan ma ilaahay ka fiirsan ma waa ani waa ka deeqtooyi caalim caliimna waaye caliim waa mid oqoon badanoo waxa taagan iyo wixii hore iyo waxa soo socda laakiin bilaahi calaykum gaal faajir ah amase waxa weeyaan mid calmaani ah amase mid kaleetoo mujrimaho faasiq ah ee jaahil ah waxa soo socda iska daaya waxa maanta taagan dantooda ma yaqaan berri waxa dhacayana maba oga asagu xataa inuu noolaan in kale ma oga koo waa jaahil kan kalena waa jaa'ir sida badan maslixi ah oo asaga badanaaba wax dejinaya shar danu ilaashana badanaaba banu aadan danu kama suusho waa jaahil waana isagaa baahanoo danleey ah xaq ma u leeyahay inuu ummad sharci u dejiyo ya ummad inuu sharci u dejiyo oo uu yidhahdo sharcigan dejina wax walba waxa ugu muhiimsan ummaddu inay sharci yeelato waxqabadka la qabtayna wax ugu weyn waa sharcigaas ummadda in loo dejiyo waxqabad weyn waa ka hor ummaddu sharci ma lahayn miya ya marka waa jaahil waana jaa'ir sifaadda sharci dejintana hal sifo ka mida ma laha hal sifo ma laha hadday sidaas tahay qofka ilaah iyo qiyaamo rumaysanay og ilaah in la horgeynayo waa inuu aaminsanaado inay dalaal tahay addeecidda lagu addeeca sharci dejinta sharci dejintana waa inaad garataa laga hadlayo waa xalaal iyo xaaraam wey mid bannaanaa jirto dowladdu degsan karto shirkaduhu degsadaan cid walboo shaqayda ay degsato shirkad shaqaydoon lahaynna male waa idaare qaabka loo shaqaynayo idaaro shirkad kasta ee shaqayda haddii kale baaba-ayba ku suganta nidaamay degsato ay u shaqaydo shaqaalaheeda shaqaahadeeda wixida ay u kala socoto dowladda laftirkeeda taasoo kale waa degsani waddadan waxay leedahay waxaa loo dejinaa idaaro baabuurka xagga u socda xagguu maraa hadduu dhinaca kale mara waa la ciqaabo kan agga u socdaana xaquu mara idaara la yidhahda culamada muslimiinta waa isla ogoli taas laakiin waa maxay waxa laga hadlaa oo la leeyahay waa sifo ilaah la gooniyahoon cidna loo ogolayn xalaal iyo xaaraam waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraam waxaas waa waajib waxaas waxa weeyaan qofka dembigaas kale ciqaabkaasuu leeyahay khalaas taas far lama saari karo allah iskale qof kastoo ilaahay rumaysan waa inu taas qaataa qofkaas yidhaahda anaa xaqulana sifo ilaahayuu ogolaado oo uu sheegtay aanu la jeeda qofka u qiraana mushrigu u qiray waxa weeyaan taxliil iyo taxriim rabbiyuna ka dhigtay waana caabud qur-aankana sariixay sidaas ugu caddayo sunnada inuu caabuday rabbina ka dhigtay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duun rabbiyaanay ka dhigteen cadiy ibnu xaatim muxuu yidhi rabbi kama aanaan dhigan ilaa rabbinimada dad badan waxay moodaan in qofka loo sujuudo kaliya inaad laakiin nabigu waa u fasiray sala allahu calayh wasalam wax ilaahay xalaaleeyey ma idinka xaaraamtinimeeyeen haah uu yidhi wax ilaahay xarimay ma idin xalaaleeyeen haah ma ku raacdeen haah waa taas yidhi rabbinimada khalaas ha raadin meel kale ha ka raadin marka dadka muminiinta waa inay digtoonaadaan xugun yaa iska leh in ilxukmu ilaa lilaah amara an laa tacbudu ilaa iyaah in ilxukmu ilaa lilaah calayhi tawakaltu in ilxukmu ilaa lilaah yaqusu alxaq wa huwa khayru lfaasiliin xugun ilaahay cidna lama siiyo qofnana ilaahay xugunkiisa kowniga iyo midka sharciga cidna ilaahay lama wadaajiyo walaa yushriku fii xukmihi axadan ilaahay qofna shirko ugama dhigo qof ilaah u fasaxay oo uu yidhi xoogaa xalaale xoogaana xari ma jiro isagaa iskale sida uusan ilaahay qof ugu fasixin koonka tasarufkiisa kaad rabta abaar ku salli kaad rabtana roobsi kaad rabtana ilmasi kaad rabtana gablan ka dhig waxaa la dhaha xugun kowniya kaas siduusan qofna u siin taxliilka iyo taxriimkana qofna uma siin labada xugunba walaa yushriku fii xukmihi axad bal ka eeg waxa weyan tafsiirka taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan marka sifaadda ilaahay iska leeyahay waa inaan cidna loo qirin oo qofka muuminka uusan cidna u ogolaan ilah wuxuu uhi subxaana walowlaa kelimatu lfasli kala saaridda kelimadeedu haddaysan jiri lahayn ilaahay waxaa horay uga hormaray oo ilaahay horay u xugmiyey cuquubo caajilo ah oo hal mara adduunka ku dabargoyda inuusan ku sallidhin ummaddan saasa ilaahay hore u qadaray kelimaddu waa midaas walowlaa kelimatu lfasli kala saaridda kelimadeedu haddaysan jiri lahayn oo kala saaridda kelimadeeda diba loo dhigo aakira lagu kala saaraa haddaan taasu jiri lahayn laqudiya baynahum gaalada iyo muminiinta waa la kala xugmi lahaayo ciqaab caajilah adduunka lagu soo dadeji laha oo hal mara kala saaro hal mara gaalada loo dhammeeyo laakiin dhici mee waa la legdama gaalada waa la ridaa marmar dhifoo muslimiintu qaldamaa ayagaa la ridana saasay ku soconayn saraacaasay ku soconayn ciribta iyo caaqibada dambena muminiinta iskale mar walba ilah wuxuu uhi subxaana waina aalimiin mushrikiinta kuwa ilaah u shariig yeelay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo jirka xanuujiya taraa waad arkaydaa nabiga subana aaalimiina kuwa gardaran waad arkaydaa mushfiqiina xaalo ay baqayaan aalimiinta mushrikiina loola jeeda dulmigii akbarka ahaa wey waa kuwii hadda mushrikiinta ahaa ee ilaah kayrkiis ku adeecay taxliil iyo taxriim kuwaas weeye taxliil iyo taxriim kuwaas weeye taraa waad arkayda nabiga subana aaalimiina mushrikiinta mushfiqiina xaalay ka baqayaan mimaa dembigii kasabu ay shaqaysteen marka qiyaamaha ilaahay hortiisa la joogo ay walwalayaan waxayna ka baqayaan waxay shaqaysteen wal xaalay ka baqayaan huwa ey jazaau maa kasabu huwadu waxay u laabaneen wixii ay shaqaysteen jazihiisa wal xaal ayay baqayaan huwa ey jazaau maa kasabu wixii ay shaqaysteen abaalkiisu waaqicun bihim uu ku duldhacayo waaladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha war wanaagsan fii rawdaati iljannaa beera jannaa dhexdood ayay ku sugnaadeen markii la sheegay daalimiintu meeshay ku sugan yihiin haddana ilahay wuxuu noo sheegaa mu'miniintu meeshay ku sugnaanayaan si qofku daalimiinta uusan uga mid noqon oo mu'miniinta uu uga mid noqdo wladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan fii rawdaati iljannaati jannooyin beero beero aseendooyinkood dhexdooday ahaadeen lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbim rabbigood agtiisa xaalu ahaaday alle agtiisaay ku leeyihin oo macnaha jannada dhexdeeda ah taxriifaadka ilaahay kitaabkiisa la leexiyo waxaa ka mid ah qaara waxay yidhaahdeen qofka weliga ah tasaruf uu leeyahy wax alla wuxuu doono uu leeyahy duu doono wuxuu leeyahay ilmaan ku siiyey daa rabto gablanaan kaa dhigay daa rabto qiliyaan kaa dhigay daa rabto faqiir allaaba yidhi yidhahdaan lahum maa yashaauuna waxay doonaanay leeyihin halkay ku leeyihin lahum maa yashaauuna xaa daba taalla cinda rabbihim waa qiyaamaha iyo jannada laga hadlaa aayadda fiiri laga hadli maayo tasaruf iyo koon raaxo iyo nimco la siinaya laga hadla aakhiro iyo jannana laga hadla war ilaahay ka cabso oo qur-aanka leexin daalika kaas la soo sheegay huwa alfadlu waa fadli fadligaas alkabiiru weyn fadli weyn iyo nimco ilaahay weyn weyn ilaahay ha naga mid dhigo kuwaas والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد